شتان بين النور والظلماء شتان بين الرشد والإغواء شتان بين فتاة دين آمنت وفتاة دنيا في ربى الأهواء شتان بين النور والظلماء شتان بين الرشد والإغواء شتان بين فتاة دين آمنت وفتاة دنيا في ربى الأهواء لله در الحاملات أمانة الطامعات بجنة وجزاء الداعيات إلى الهدى في حكمة فلهم من الأعماق جل دعاء لله در الحاملات أمانة الطامعات بجنة وجزاء الداعيات إلى الهدى في حكمة فلهم من الأعماق جل دعاء
Een, bismillahi raxmaani raxiim Een, waxaan la joogaa hadda cabdinaasir cabdi brother cabdinaasir cabdi oo ah een, somali community activist ah oo soomaalida communityga u urorta waqooyiga america gaar ahaan gobolka minnesota ama maraykanka oo dhanba een, qofkii soomaaliya oo la qabsado oo maxkamad ama xabsi waxyaala noocaas oo kaleeta raydiskooda iyo xuquuqdooda u dooda Een, runtii in badan oo soomaalidan ay ku xasuustaan qadiyadii gabdhaha walaalaheen oo xiran Een, dowrkii uu ka qaatay iyo cilaanka la hadalkiisa iyo arrimo badan oo ilaa haddana uu ku jiro howlihii een, gabdhaha muslimaadka ee ku xiran maraykanka Een, cabdinaasir marka ugu horeysa yaantaan codkaaga lama maqal warbaahinta islaamiga kugu soo dhaweyneynaa Ah, jazaaka allahu khayra cabdiweli iyo website-ka soomaali midnimo iyo mar walba say diyaar ugu yihiin in ay gudbiyaan eh, fariimaha difaacaya xuquuqda dadka soomaaliyeed jazaakum allahu khayra runtii eh, waxaan un ku mashquulsanayn un eh, difaaca dhinacii sida legalka oo kale iyo arrimahaas oo kale falilahi alxamdu walmanu eh, arrimihii si fiican ay u socdaan Eh, walaalihii ah, gabdhihii labadii gabdhood eh, aad iyo aad bay u fiican yihiin alxamdulilah Eh, waxaan ognahay eh, walaasheen aamina in eh, u istaagitaankii ay diiday inay u istaagto jajka ama xaakimkii eh, labaatan jeer in halkii koowaad ma ogiye sagaal iyo tobankii kale laga daayey Eh, falilahi alxamdu insha allah marka gabadha walaasheen xaaladeeda ilaahay u fudaydiyo xaawana sidoo kale iyadana khayr bay ku jirtaa wayna fiican tahay Een, markaan usoo laabano marka waaqaca guud ee dadka soomaaliyeed waxaan soomaalida walaalahaya u sheegayaa inay u istaagaan xuquuqdooda xaq bay u leeyihiin waxay u arkaan ee sax ah in fikirkooda ay ka dhiibtaan inay codkooda dhiibtaan een, iyagoo ilaalinaya markaa mar walba sharaftooda iyo cirdigooda iyo wanaagooda
Een, cabdinaasir bal gabdhaha maadaama soo qaaday een, xaawo iyo aamino Een, waxaa jidhay maxkamaddu inay xukun riday een, xabsiga lagu taxaabay ee awal xorriyadooda haysteen maxkamadda waa imaan jireen laakiin maalinta ugu dambeysay wa- xabsiga loo dhaadhiciyay Een, hadda labadii waxaa la keenay halfway house waxa la yidhaahdo ama guryo ay dad rival ahaan u leeyihiin ama kambaniyaan ay- kambaniyaal ay leeyihiin halkaasaa lagu hayaa Een, ma laga yaabaa inay xorriyadoodii ay dib u helaan mase waxaa dhici karta in ay dib loogu celiyo mataqaanaa xabsiyadii kaleyta ee markii horeba la geeyey oo markaas ay ku dhammaystaan waqtigood inta ka haray
Eh, lama xukumin gabdhihii walaaladay ahaa weli xukunkooda bay sugayaan insha allahu tacaala ilaahay baan khayr badan ka rajeyneynaa biidni illaahi tacaala Een, marka kolley ilaahay unbaa og laakiin insha allah rajadeenna waxay tahay in eh, gabdhaha walaaladeen ah ay xorriyadoodii dib u heli doonaan insha allahu tacaala saas ayaan allah ka rajeyneynaa insha allah ilaahayna waa naga aqbali doonaa Een, laakiin waa maxay een, halfway house waa maxay maanaa xabsi noocaasa macnihiisu muxuu yahay qof meel kambaniya la iskaga haysto xorriyadiisa laga qaaday oo biraha lagu u xiran tahay oo aan banaanka u bixi karin oo guryahaas iskaga jira Een, oo lagu leeyahay haddana meesha xabsi ma ahan Een, qofkii lama xukumin macnahaasi muxuu yahay waa arrin ka jirta sha- waddanka maraykanka oo qofkii ay dembi ku helaan intay waxay ka cabsanaan kole qofkii inuu baxsado marka wuxuu ku- sugayaa halkaas wuxuu ku sugayaa marka intii aan la xukumin marka qofka markii lagu helo dembiga iyo waqtigii uu xabsiga geli lahaa timeka u dhaxeeya guriga lagu sugo ayaa waxay u yaqaanaan nimankani ama waddankan halfway house marka halfway housekaas waxaa weeye senteniskii ama waqtigii la xukumin lahaa oo la gaarin marka intaas inay ku sugaan eh, meesha marka halfway house eh, saas ayay u yaqaanaan Een, cabdinaasir waa garan xaawe iyo iyo aamino arrintood waa garanay bal waxaad naga warantaa nimca nooga waran oo ayadana ah gabar muslimada ku xiran een, wadankan maraykanka gaar ahaan gobolka california oo arrinteed hadda ka hor halkaan ay nagu yimaadeen qoyska een, nabco aabaheed iyo walaalaheed oo si fiican halkaan loogu soo dhoweeyey bal ayaga xaaladeeda gabadhaas xaggee maraysaa
waa ta iigu weyn weeye maanta insha allah Een, gabadhaas eh, walaasheena nimco allah waxaan uga baryaynaa jimcahan ayaa waxay leedahay maxkamaddii ugu dambeysay allah waxaan ka baryaynaa caza wajalla in uu u fudaydiyo oy dib xorriyaddeedii u hesho oy familigeedii ay la joogto oy la noolaato insha allahu saas ayaan rajeynaynaa Een, marka maalintan jimcada ah insha allahu tacaala wiigan bisha labaatankeeda julaay ayaa waxay leedahay xilligii maxkamaddii ugu dambeysay marka dadka walaalada ah ee soomaaliyeed ama muslimiinta ah khaasatan degan magaalada san diego ee yaqaanay gabadhaas ee familiga yaqaana waxaan ka codsanaynaa in ay maxkamadda tagaan taageeraan familiga insha allahu tacaala gabadhaa walaasheena markaa een, kolley dembigii lagu haystay dowladda lagu haystay een, horey baan uga dharagnay Ee, waxaana rajeynaynaa marka insha allah in kiiskii maadaama waddankan ayna dembi weyn ka gelin oy dad waxba ku sameynin ama waddankan khaladaad ayna ka gelin in insha allahu iyadana xorriyaddeedii ay dib u hesho ayaan ilaahay ka baryaynaa walaaladeeda soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in ay gabadhaa taageeraan familigeedii ay taageeraan een, aabaheed iyo walaasheed ayaa ugu weyn hawsha u istaagsanaa marka familiga in la taageero dhaqaalihii xagga looyarka in lagu taageero ducada in lagu taageero iyo maalintaa jimcaha wiigan ah in maxkamadda la tago la muujiyo dareenka ah gabadhani dembi waddanka meynay ka gelin gabarh wanaagsan ayay ahayd shacabkeeda iyo communitigeeda ayay wax u qaban jirtay waxaan codsanaynaa marka gabadhaa in la cafiyo insha allahu tacaala
een waxaa tiri waxaa ka codsanaya dadku inay maxkamadda tagaan oo ay dareenkooda een, muslimnimo ama islaamnimo ay muujiyaan in ay gabadhan ay tahay mataqaana qof victima ama dhibana ah oo waxna aan geysanin een, marka arrintaasi dadku waxaa laga yaabaa inay xilligii maxkamadda ay joogni qaar baa baqi jiray oo hata wadaadda ka mid yihiin oo imaan waayey oo difaaci waaya gabdhaha muslimaadka ah marka ma u sheegaysa arrintaasi inaysan waddankan waxa u xariiqan aysan kasoo horjeedinin oo ay tahay arrin caadi oo qof walba uu qofka kale difaaci karayo la haysto
Een, haa bismillaah Een, taasi waa arrin iska cad Een, dadka hadda een, qofkii qof dilo oo kale dadkii dadka markay dilaan een, dadku waa la difaacaa loo yariin baa difaacda haddii marka dadka dadka dilaa ama dembiye kala gala la difaacayo oona dadkaa difaacaya ayna dembi ku hayn u malayn maayo in een, nimco ama een, walaalaheena kale la difaaco inay dembi tahay maxkamadda oo la tago dembi ma aha waa public way furan tahay yani haddii dembi tahay dadka looma fureen waa kow midda kale dembi ma aha in qofka la haysto ee dhibanaha ah in lacag loo aruuriyo looyarkeeda lacag lagu siiyo marka eh, waxaan leenahay in la tago maxkamadda oo gabadha walaasheen ah la difaaco oo lagu muujiyo cod dareen ah in gabadhaas la taageersan yahay ayna qof xun ahayn dembina ma aha insha allahu cidna dembi ka soo gaari mayso qaanuunka maraykanka u qoranna dembi kama aha qaanuunka waddankanna dembi kama aha Een, marka waxaan leenahay walaalayaal ajirna soo hela taageera familigaas hana dareenkiinana muujiya dhammaantiinna wada taga si waxaa laga yaabaa in ilaahay markaa naga aqbalo dadaalkeennii ilaahayna uu u fudaydiyo oy gabadhaas dib xorriyaddeedii u hesho dembina ma aha in maxkamad la tago dembina maaha in qof dembi lagu haysto aad taageerto dembi maaha walaalayaal runtii waxaan weliba leenahay gabadhan dembi rasmi ah ooy maraykan ka gashay ma jiro waddankanna dembi weyn oo wax cid amerikaan wax mayna ku samaynin dalka amerikaanka ana dhexdiisa waxba khalada mayna ka samaynin
waxaa jiray warqad ambition waa warqada qorteen bay jidhay oo dad badan oo soomaaliya ay saxiixeen warqadaasi ma gaadhay maxkamaddii ama qareenkii namco
alxamdulilaah dad badan baa waraaqdaas saxiixay oo ay ku taageerayaan n- n- gabadha walaasheena kolley koobina waan soo gelin doonaa insha allah website-ka Een, runtii taageeradu aad iyo aad bay u fiicnay dadkii soomaaliyeed xoogaa waxaad moodaa hadda inay isu is- istaagayaan isdifaacayaan een, yacni isgarab istaagayaan marka een, kolley petitionkaas iyo petitiono badan oo gobolada badan laga qoray gabadh dadkan gabadhan oo aad iyo aad u qiimo badnayd oo dadaal badnayd oo jeclayd inay dadkeeda wax u tarto dadkii yaqaanay oo dhan way soo duceynayaan petitionkaas iyo waraaqdaana way soo qoreen kolley looyarkeedii baa loo gudbiyey laba looyarkii maaragtay gabadha ayaa loo gudbiyey waxaan rajaynaynaa in ay u gudbiyeen xaakimka
waa tahay ugu dambeyntii saasha jaalina kuwii waxay tahay eh, waxaa tiri nabco maxkamadeedu waa jimcada waan filaya inay tahay maalinta ugu horeysa bisha ramadaan ee barakeysan ee fooda nagu soo haysa Een, marka maxkamadaas waxaa tiri waa maxkamadii ugu dambeysay waxaa tiri hala tago waasaad codsatay Een, mar labaad adoo ku celinaya maxaad u rajeynaysaa qoyska een, nabca iyo een, dadka soomaaliyeed ee arrintan gabadhu een, ay aada u daqninayso
Een, eh, alxamdulilaah eh, bisha ramadaanka ah ilaahay ha noogu dhammeeyo khayr iyo wanaag dadka walaalada ee soomaalida ah ee california degan khaasatan san diego ee gabadha yaqaanay ee familiga yaqaanay waxaan ka codsanaynaa walaalayaal mar labaad waajib ayay idinku tahay inaad tagtaan maxkamadda ood codkiina aada gudbisaan dareenkiina aada muujisaan idinkoo ilaalinaya shuruucda waddanka Een, waxaan familiga u dardaarmaynaa sabir iyo khayr Een, in sha allahu tacaala qofka muslimka ana wixii dhibaatay ku dhaca ilaahay agtiisa ha ka xisaabsado xitaa qodax hadday muddo Een, waxaan iyadana leenahay gabadha walaasheena allah ha u fudaydiyo runtii intay xabsiga ku jirtay dacwo fiican ayaa xabsiga ka waday Een, xuquuqdeedana dadka xabsiga jooga waa loo ilaalinayay alxamdulilaah waxaan dhihi karnaa runtii lama jir dilo sida mataqaanaa wadamada qaar ay yeelaan dadka muslimiinta ah ee tacdiibka iyo mataqaanaa jirdilka lagu sameeyo Een, waxaana allah ka baryaynaa in reerka uu u fudaydiyo gabadha walaasheenana kiiskeedii inuu u fudaydiyo Een, allah ayayna wax walba gacantiisa ay ku jiraan marka arintu khayr ayaan rajaynaynaa eh, mar walba شتان بين النور والظلماء شتان بين الرشد والإغواء شتان بين فتاة دين آمنت وفتاة دنيا في ربى الأهواء شتان بين النور والظلماء شتان بين الرشد والإغواء شتان بين فتاة دين آمنت وفتاة دنيا في ربى
gabdho uga soo qayb galeen oo gabdhaha isku agtaageen wixii ay ogaayeenna ay diyaar leeyihiin inay sheegaan laakiin raggiibaa kaalinta raggaa maqan واليوم واليوم بنات المسلمين هنا سبايا سبايا وشمس المكرمات هنا تغيب تبيت كريمة أختي وتصفو وتصفو walahi waxaad moodaa in la baqay xub dunya wa karaahiyatu lmowdna waa muuqataa rasuulkuna waa kasii hadlay salawaatu ullaahi calayhi wasalam waxaan leenahay baqdinta iska daaya malaku mowdku maalin buu yimaadaa wixii laydin qorayna kolleyba ma seegaysaan mar walbaba laakiin xaqa inaad u istaagtaan waxaan ugu baaqayaa rucubta in ilaahay ka dulqaado oo wadnahooda ilaahay subxaana watacaala uu geesnimo geliyo ay xaqa ugu istaagaan waxaana ugu baaqayaa inay kasoo qayb galaan maxkamadaha xaqoodana u istaagaan
nin walbaba wixii uu ilaahay dartiis u sameeyo isagaa iska leh ninna iimaanusan lahayn lama siin karo anigu waxaan aaminsanahay qof walba iimaankiisa ayuu ku socdaa meelna ku tagaa soomaalida waxaan leeyahay reer hebel iyo gruubkaasaanu haysanaa iyo kanaan haysanaa la kala dhuumanaya waxa weeye ana- anagu kolleyba naftaydu maraykanna colaad uma qabo wuu isoo dhoweeyey wuu i wanaajiyey colaad uma qabo laakiinse wax allaale wixii waddankayga waxyeela ma doonayo waana ka soo horjeedaa mana jecli ajnebina ma doonayno naftaydu ma rabto ugandhays walaa burundi magac kasta u sameeya etoobiya iyo ayaga se